munaasabad shalay ka dhacday gudaha dekedda muqdisho ayaa lagu bogaadiyey laguna soo dhoweeyey khad toos ah oo ay maraakiibta ganacsi ugu soo xiran karaan dekedda caalamiga ah ee muqdisho markabkii u horreeyey oo si toos ah shiinaha uga soo sharaacday ayaa waxaa keenay dekedda muqdisho shirkad ay leeyihiin ganacsato soomaali ah oo lagu magacaabo lamu shipping limited fawzi nuur oo ka tirsan shirkaddan ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii ay dekedda muqdisho ugu xidri lahaayeen dekedaha kale ee caalamka maray ku-xigeenka dekedda muqdisho cali xaaji warsame ayaa munaasabadda ka sheegay horumarada ay ku tallaabsatay dekedda caalamiga ah ee muqdisho runtii dekedda muqdisho waxay ka mid tahay dekedaha ugu wanaagsan soomaaliya ama mandiqada horey waxaa u joogay maahan maxaa la yidhahdaa dekedaa la imaan jirin hore waxaa u joogay lin liniska iyo maxaa la yidhahdaa kuwa ugu ship liniska ugu waaweyn adduunka maxaa rankigooda marka la eego saddexda ugu sarreysa ayaa joogay hore u joogay laakiin maanta waxaa la soo kordhiyey waxa waaye qad toos ah oo maxaa la yidhahdaa jaynaa kaas hore umaanan hayn marka dekeda dekedda muqdisho way ku faraxsanta arrintaas wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cismaan daalo oo ka hadlay munaasabadda markabkan lagu soo dhoweeyey ayaa sheegay in markii hore ay ganacsatada badeecadaha ka keena beriga fog iyo meelo kale oo caalamka ah ay dhibaato ku qabeen muddada ay ku soo gaarayaan xeebaha soomaaliya balse hadda ay taasi meesha ka baxday mar badan kama furna halkan waxaa ka furan keliya inaan u duceyno oo aan soo dhoweyno oo aan u hambalyayno ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhiiratay inay china toos uga kasoo qaadaan badeeco halkan ay noogu keenaan iyadoo halkan looga sheekeeyey dhibaatada weyn ee lagu qabay muddada dheer ee badeecadda laga soo qaado china transitka kusoo noqonaysay dekedo kale dekadahaasna waqti badan oga loomayey dadkii ganacsatadana laga yaabo in badeecadooda ay ku khasaarto halkaas laakiin maanta haddii toddobiyo toban maalmood gudahood ay nagu soo gaarayaan wax weyn waaye wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee soomaaliya maxamuud aadan geesood ayaa sheegay in dekedda muqdisho ay tahay isha ganacsiga dalka isaga oo ammaanay shirkadda markabkaasi ganacsi sida tooska ah uga keentay shiinaha
magaalada muqdisho ama dekedda magaalada muqdisho waa isha ganacsiga ee dawladda ama dalka dekeddan wax aada u fara badan baa ka dega hanti aada u fara badan oo ummadda soomaaliya leedahay baa marta capacity-ga dekeddu wuu yaryahay waxa soo mara oo ka dega markaad u fiiriso iyo dekedda qaab dhismeedkeeda markaad fiiriso aad buu u yaryahay laakiin waxa fududaysa waxaas oo dhan dadaalka aan samayno oo maamulka dekedda iyo wasaaraddu ay sameeyaan ayaa fududaysa in maaragtay ay wax walba ay si sahla ugu degaanin markabkan iyo shirkaddan lamo oo inooga yimi china waa wax lagu dhiirado waa wax qurux badan wax wanaagsan baad soo kordhiseen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynaynaa layman kalena inaad soo kordhisaan oo inta ka badan dekedda dee waa lagu soo maal gaarin laakiin waxaan rajaynaynaa deked tankan casrisan oo ka weyn in looga guuro insha allah mustaqbalka dhow oo shaqadeedu ay socoto meel fiicanna marayso ay soo gaartay dekedda muqdisho oo ka mid ah dekedaha ugu faca weyn afrika ayaa sii ballaarinaysa tan iyo kun iyo siddeed boqol iyo sagaashankii dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay dekeddu waxa ay ka soo kabanaysay burbur ka soo gaaray colaadihii sokeeyey sida ay sheegeen maamulka dekedda dekedda uu maamulkeedu hoos yimaado dowladda soomaaliya ayaa waxaa wax ka maamula shirkadda laga leeyahay dalka turkiga ee albayraag bishii oktoobar ee sanadka labada kun saddex iyo tobankii golihii wasiirada ee xilligaas ayaa taageeray heshiis u ogolaaday shirkadda albayraag in ay la wareegto maamulka dekedda bishii sebtembar ee sanadka labada kun afar iyo tobankii albayraag ayaa ku dhawaaqday wejiga koowaad ee dayactirka dekedda kaas oo la xaqiijiyey in la dhammaystiray halka shirkaddu ay sheegtay in wejiga labaad ee dayactirka uu weli socdo dekedda caalamiga ah ee muqdisho ayaa lagu sheegaa isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalka iyo mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee dakhliga gudaha ee dowladda soomaaliya